deegaanka celciid oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxaa xilligan ka jira duruufo kala duwan ay ka mid yihiin biyo la-aan iyo in deegaanka aysan ka jirin xarun caafimaad oo dadka deegaanka ay ka helaan adeegyada caafimaadka dadka deegaankan oo u badan xulodhaqato iyo beeril ayaa xilligan la daaladhacaya duruufo kala duwan gudoomiyaha degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan nuur maxamed absuge ayaa ka waramaya baahiyaha ka jira deegaanka ceelciid ee gobolka hiiraan maanta waxaa waaye ii sheeg ceelkii bab ma haystaan oo aragtaana gacantaa lagu shubaa oo waa gacan shubaal m c h ma haystaan ama isbitaal midatoona ma haystaan wadda caadiyaho oo hadda lamara ma haystaan oo waddooyinka waa ka baalki waxaan rabnaa marka in hay-adaha caalamiga iyo dowladaba midda hirshabeelle midda federaalkaaba hadday ceel tahay bab noola saaraayo hadday tahay isbitaal noola furo hadday tahay iskuul waxbarasho mid kaleo iskuulka maadiga kuma yaallo ma leha weliba ma lahaynba m c h ma lah marka hay-adaha caalamka iyo dowladda hirshabeelle iyo midda federaalkaba waxaan ka codsanaynaa in degmada jallaqsi oo abaar baaxan la raagtay in nala soo damoodo nala fiirsho qaar ka mid a dadka ku nool deegaanka ceelciida gobolka hiiraan ayaa codsaday in laga caawiyo dhinacyada caafimaadka iyo biyaha waa biyola'aan waa daawola'aan waa wax walba oo intaas ka kooban iyo waxyaabo kaloo sii jirjira marka waxaan u baahannahay annaga kolley dad iska baadiyoodaan nahay dad xoolodhaqatiyaan iska nahay dad beeraleeyahaan nahay gacanta waxaa dhibaatada noogu wacan waa waxbarasho la'aan iyo maxaanku idhahda iyo caafimaad darro waxaan leenahay marka dadka naga horeeya in albaabada noo qaraacaan ee codsi noo diraan ay maaragtay maanta waxay nagu caawi karaan ay lagu caawiyaan waxaa ka jiro isbitaal la'aan waa caqabadda koowaad midda labaad waa waxbarasho la'aan midda saddexaad ceelku waa kaasaa gacmo dadeed wadaan lagu soo bixiyey ayaa lagu shuboohaa haddii matoor aan waayno matoor yaroo diili male haddii la helo biyaha bannaanka nooga keeno baraagahaas nuu biyeeyo inkee aadi aaduu noo anfacayaa saad rabtaa daawaysaa layidhi saankuurunaan la yeelaa taasuu xitaa waxbay noo gelaysaa caqabadda ugu weynu saddextaas shay waaye baahi ilaaha loo sheegtaa dantii jirtana walaalaha iyo dawladda ku xukunto